إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warkeena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay xubin ka tirsan dowladda federaalka xildhibaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku fududaatay ku biiritaanka ururka e a c dhanka kalena ku fashilantay dagaalka mas-uul xil xasaasi ah kasoo qabtay dowladda federaalk ayaa sheegay in cidda keliya ee maanta dalka difaaciisa u taagan ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tira caruur ah ayaa ku dhimatay miino kula qarxday gobolka galgaduud waxaa lasoo bandhigay muuqaal dagaal jimcihii lasoo dhaafay cagti lagu mariyey xero ciidan oo ku taala duleedka baydhaba mas-uul ka tirsan madaxtooyada dowladda federaalk ayaa weerar afka ku qaaday maamulka la baxay koonfur galbeed isagoona ku tilmaamay maamulkii ugu xumaa abid qurba jooga socdaal ku yimid dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wilaayaadka islaamiga ah ka warramay qisooyin la yaab leh oo uu la kulmay qodobka warka dibaddana shir madaxeedka isbahaysiga nato ayaa aad loogu dhiiranayaa in ruushka lagu qaado duulaan wadajir ah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho kaasoo lagu dilay nin lagu magacaabi jiray sheekhi shariif oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha dowladda federaalka xildhibaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku fududaatay ku biiritaanka ururka e a c dhanka kalena ku fashilantay dagaalada maxamed sheekh ayaa ka waramaya xildhibaan xasan cabdinuur oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradsan xasan sheekh maxamuud iyo siyaasadiisa ayaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo xukuumadiisa u jeediyey dhaliilo kala duwan isagoo sheegay arrimo badan oo ay ku fashilantay ugu horeyn waxa uu sheegay in kubirista dowladda federaalka ururka bulshada bariga afrika aysan wax faa'iida ah u lahayn bulshada soomaaliyeed taas beddelkeedana soomaalidu ay tahay cidda laga faa'iidayo iyadoo dhanka kale maanduuriyaha uu ka mid yahay qaadka waddanka lagu soo gurayo sideed milyan oo dollar in lagu bixiyaa kubiirista yani bulshada bariga africa waxaa ka muhiimsan in la isweydiiya maxaa naga soo gelaya annaga wax xiriira maanta ama wax ganacsi oo nagala dhexeeya bulshada bariga africa marka laga reebo dowladda kenya oo qaadna looga soo dhoofiya oo ku kaca maalinkii ugu yaraan ku dhawaad shan boqol oo kun haddaysan ka badnayn daily oo ka badan shan iyo toban milyan oo dollar oo kaasha oo waddankan ka baxa waxna laga dhoofiya waxna looga bedeshaana aysan jirin waxaan ahayn oo naga soo galaa ma jirto ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay inay ku dhammaadeen dagaaladii dhacay isagoo sheegay in dowladda federaalka ay ciidanka u dhiibtay hoggaan dad aan khibrad u lahayn saa la socotid ciidamo badan ayaa dagaaladaa ku waxyeeloobay warbixinada aan hayno sideed goobooda ka tirsan goobihii la xoreeyey oo dad kharash badan iyo ciidamo badan iyo juhdi badan lagu bixiyey maanta waxaa dib u qabsaday oo haysta ciidamada al-shabaab magaaladii dhibaatada ugu badneed ama goobtii dagaalka ugu xumaa oo ka dhacay ka muuqatay baraha bulshada oo aan ognahay ii sheeg in dhibaato badan iyo iyo iyo juhdi badan laga geliyay coos weyn oo kale ma dowladda haysata maanta ma haysato goobaha laga soo baxay ka mid tahay marka taa waxay kutusinaysaa istiraatiijiyad xumada iyo u diyaargarow la-aanta iyo in lagu galay dagaalka oo ay hogaaminayeen dad aan khibrad u lahayn waxay ka mid tahay istiraatiijiyad xumada guulaha ay dowladda federaalka ka sheegto dagaalada ayuu sheegay in aysan ka xildhibaan ahaan u muuqan isagoo sheegay inuu u muuqdo burburka ciidankooda iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii kordhaysa wallaahi haddii aan wax laga bedelin qaabka iyo istiraatiijiyadda iyo u diyaargarowga lagu wajahayo ama lagu gelayo dagaalka wejigiisa labaad wuxuu ku dhammaan doonaa halkii uu maray wejigii koowaad oo qof walba oo soomaaliya ogyahay aan daha ka saarnay annagu nooma muuqato guulo la gaaray waxaa noo muuqata in ciidankii uu ku burburay wiilal badan oo soomaaliyeed aan ku weynay stiilna maanta shabaab awooddii uu shalay lahaa mid lamida uu leeyahay hadduusan ka badnayn waayahan dambe waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dhaliilsan dowladda federaalka iyo habdhaqankeeda mas-uul xil xasaasi ah kasoo qabtay dowladda federaalka ayaa sheegay in cidda keliya ee maanta dalka difaaciisa u taagan ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cabdi siciid oo soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga ee farmaajo ayaa sheegay in abay axmed uu yahay mid ku adag qabsiga badda soomaaliya cidda ka difaaci kartana ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qofku markuu mayal adag yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya waa nin maya mayal adag oo xagjir ah waa macnaha ma yaqaano xishood xishood waa inaad iska dhicin kartaa haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u bannee waa intaa marka waxaa ka wadaa marka shabaab baa iska dhici karaya dowladda federaalka ha u banayso iyadu iskama dhici kartee hadda maxaa maxaa maxaa kaloo haysaa macnaha haddaadan eh, qarannimada difaaci karin dalka dowladda federaalk ayaa lagu eedeynayaa inay ku hoos nooshahay ciidamada etoobiya ee haysta qayba ka mid ah waddanka tira carruur ah ayaa ku dhintay miina kula qarxday gobolka galgaduud cali aadan ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya degmada xeraale oo ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa la sheegayaa in caruur yaryar oo walaalo ah ay la qaraxday miino ay ku ciyaarayeen ilaa iyo saddex caruur ah oo kan ugu weyn u yahay shan jir ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen caruurtan oo ku ciyaarayay miinada ayaa mar qura la qaraxday midkood uu dhaawac daran soo gaaray oo loola cararay isbitaalka ayaa muddo kadib u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray aabbaha dhalay caruurta ayaa ka warramay qaabka ay wax u dhaceen waa ku dhowahay magacaygu cabdicii maxamed aadan sida wax u dhaca waxa weeye carruur saddexa oo meel wada joogta xaafadda aan aadoodahay ma waxay soo qaadeen waxyaabahaan raadiga hubanka meelahaan kaalyaalay gabacdi way gargaraaceen sidaas bay u qacday marka saddexdoodii laba goobtii ku dhibatay midna isbitaalka geenay degmada isbitaalkuna baxay waan ku dhoweyn xaafadda meel ku dhow xaafadda meel miyahay deganay meel ku dhow way jugtaan maqalnay waan soo dad igu soo horreeyay baan ka mid ahaa anugu oo goobta soo gaara marka meeshay ku ciyaarayeen xaafadaaskeeda goor maqrib ay ahayd oo hadda maraxda dhacday maqribka la gegaday marka caruur yar yar bay ahayd oo marka gurigii agaagka waayey markaan goobta gaaray waxaan arkay caruurtii oo saddexduba meeshii yaallaan mid baa nafta ku jiray kii nafta ku jiray baa markii isbitaalka ula cararnay labana mayd bay ahayd mayd ahaan baan ugu nimid wiil iyo laba gabdhood bay ahaayeen wiilku shan jir buu ahaa gabdhahana laba jir iyo afar jir bay kala ahaayeen maya waxaan ku ogeynay waxaan ka kelaynay midna may ahayn wax hadda saxsoonaayo meelaha ay kala soo baxaan bay ahaayeen caruur dhacdadan ayaa aada looga hadalhayaa gobolka galguduud mana aha arrin ku cusub balse waa dhacdo soo noqnoqotay in carruur ay la kacdo walxaha qarxaha oo ku aasan dhulka kuwaas oo badankood la sheegay in la aasay sannado badan ka hor maleeshiya beeladyo hubaysan ayaa badanaa la sheegay inay aaseen sannado ka hor waxaa lasoo bandhigay muuqaal dagaal jimcihii lasoo dhaafay cagta lagu mariyey xero ciidan oo ku taala duleedka beedhabo maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
qanaadka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa sagaaliyo labaatankii bishii dulxija ee sanadkii dhammaaday ee kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen xiro militari oo ay ku sugnaayeen askarta maamulka koonfur galbeed taas oo ku taala deegaanka goofgaduud buuray ee kaabiga ku haysa magaalada baydhabo ee gobolka baay qaybaha hore ee filimka waxaad ku daawanaysaa dagaalka oo ku bilowday gantaalada garbaha laga tuuro waxaana mar qura isqabsanaya jabaqda rasaasta kaamirada alkataayib ayaa soo bandhigaysa ciidamo raxaraxan ah oo ka firxanaya fagaaraha dagaalka oo naftooda la baxsanaya dagaal muddo kooban socday kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda oo la wareegay gacan ku-haynta deegaanka goobgaduud buurey ee dagaalka looga farmaroojiyay askarta maamulka koonfur galbeed waxaana la arkayaa ciidamo xabadda ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka kuwaas oo daadsan gudaha saldhigga iyo bannaanka
ناجعاتي في نجاتي جوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا لن طيقي نفسي الموت طيقي
muuqaalka uu baahiyey kanaalka alkataib ayaa lagu soo bandhigaya hubkii laga soo furtay ciidamadii ku sugnaa goofgaduud buurey oo isugu jira qeybaha kala duwan ee qalabka militariga sidoo kale waxaa xusid mudan oo isdaarka kasoo muuqanaya mid kamid a askartii nolosha lagu qabtay kaas oo ka waramaya qaabka ay gacanta ugu dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dagaalana goobsaday arad walna waa goobsaday walma ku argana i jiifnay jiifdhiniga oo baydhuhajey maraajajeen qeybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu arkayaa dadka deegaanka oo iskugu soo baxay goob fagaare ah kuwaasoo dhageysanaya dardaaran uu jeedinayo mid ka mid a dagaalyahanadii weerarka kusoo qaaday ciidamada maamulka koonfur galbeed
حقانك شرق على الآن وأديك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الليلي وعنيكم بينه بما أنزل الله إلهي ولكن ديجي قرآنك نطلق حكم ولكن حكمك أنت تعالى شرق على الآن قرتك ما هو بلسك لك شربه هدي الحكوة موقنه هدي لك على الناس هدي تظلم يصل لك هرهبه وأديك إلهي سبحانه وتعالى askari ethoobiyaanka lama kun kilomitir kakooy aalis intu walma dhibaatamada geysin unta dhuulmanyaal hilibkiyo leymey ini ilaahay saaciidin u burburi marka insha allahu tacaala marka unoo nool hayaata niijart ilaahay subhana wataala adduunyada nuroosi nurooji waana muslimiinen iimaanna sheegadaan ilaahay subhana wataala meeda quraansheeka sheegi falaa takhaafuuhum wakhaafuuna in kuntum filimkan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar xirajiro ay ku qaadeen xirada ciidanka ee deegaanka goofgaduud buurey oo qiyaasii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo weerarkaas waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan iyo labaatan isugu jira saraakiil iyo askar saraakiisha lagu dilay dagaalka waxaa ka mid ah isxaaq kuusow iyo aadan muxudiin kuwaasoo goobta fagaaraha ay ku toogteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما
mas-uul ka tirsan madaxtooyada dowladda federaalka ayaa weerar afka ku qaaday maamulka la baxay koonfur galbeed isagoona ku tilmaamay maamulkii ugu xumaa abid mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa eedeemo kala duwan u jeediyey maamulka koonfur galbeed wuxuu ku tilmaamay maamulkaasi inuu yahay mid fadhiid ah xuseen maxamuud oo ah la taliyaha arrimaha dastuurka ee madaxweynaha dowladda federaalk ayaa weerarkan afka ah ku qaaday maamulka koonfur galbeed wuxuu maamulkaasi ku tilmaamay inuu yahay mid waxmaqabad ah uuna yahay maamulkii ugu xumaa ee soo mara deegaanadaas kuna tilmaaman yahay dulmi iyo cadaalad darro isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi aan hoojaga ma aragnay qaaditaan aan ku hadlahay koonfur galbeed weli aaminsana maamulka hada rooganti ma aragnay maamulka inku humaayo koonfur galbeed ha mari ay dulmo iyo cadaalad darro ma aragnay dadka kala dhagamahay wal qobodna ma aragnay ibadayba anin jeedsan hooba nagata amni nagata hooba nagata ma aragnay arrimo bulsho nagata wal hata gee kala sheega koro maamulka magaaj ila jira maayo meeli iyo ma aragnay dowladnimo iyo walan qobasho dadkii ma aragna inta in jaran taasi aaminsanna waana ma aragna islana wala ku qabdo kortaan wala ku bedeli doontaan mustaqbalka sida la sheegay ninkan ayaa ka mid ah siyaasiyiinta u xusul duubaya inuu qabto xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ama uu kursigaasi ku guulaysto qof oo isagu wato qurba jooga socdaal ku yimid dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka waramay qisooyin layaab leh oo uu la kulmay qurba joogahan oo lagu magacaabo maxamed cali kuluu waxaa qormadiisa inuu akhrinaya cabdisamed cabdulaahi
anigoo jooga dalka u k ayaa waxaan qaatay halis waxaan u bareeray inaan barqacad u bakoola soomaaliya iyo dhulka uu ka taliyo al-shabaab uma baxayo jaceylan u qabo kooxda mana doonayo xilligan inaan ku noolaado meel soomaaliya ka mid ah inta waddankaygu burbursan yahay beesha caalamkana siday doonto u falaanjinayso waxaase i wada dardaarankii uu iga tegay aabbahay moxamed cali oo geeriyooday lix bil ka hor dardaaranku wuxuu ahaa inaan soo barto reer u deganaa magaalada jilib oo ka kooban eedda iyo shan caruur ah oo nala dhashay aabba dartii ayaan sacriface nafur u samaynayaa qorshahaygu wuxuu yahay inaan ka shaqeeyo sidii aan qoyskaas ku keeni lahaa waddanka ingiriiska hooyo faadumana waxay iga dalbanaysaa inaan safarka dib u dhigo kana shaqeeyo in annaga oo qoyska weyn ah iyo bahda kale ee eedo iyo carruurteeda aan ku kulanno dubai ama riyaad ama kuwalalambuur intaas waxay u maraysaa keliya sidii aan uga baaqsan lahaa halista ka jirta soomaaliya waayo maalin walba ayay warbaahinta kala socotaa waddankii oo ay dagaalo ka dhacayaan dood dheer kadib hooyo iyo walaashay salaado waxaan ku qanciyey inay tixgeliyaan dareenka i wada iyo xanuunka geerida aabbo oo weli iga sii guuxaya waxay isoo macsalaameeyeen iyagoo ii duceynaya igana dalbanaya markaan muqdisho ka dego inaan raacin bajaaj maadaama uu shilkeedu badan yahay warbaahintan ay kala socdaan toogashooyinka ay ciidanka dowladda u geystaan bajaajleyda maalinkaas waxaa ciidda carafo iga xiga lix maalin oo keliya eedda xabiibo cali boolle markaan u sheegay inaan soo safrayo waxay ila hadalsiisay walaalahay carruurta yaryar ee waaba ka tegey waxay ii sheegeen inay ku faraxsan yihiin imaanshahayga aniguna waxaan u sheegay inaan ku faraxsanahay aragtidooda garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaan ka soo degay muqdisho ma ahan muqdishadii iigu dambeysay shan iyo toban sano ka hor waxaa ku soo kordhay dhismayaal badan oo farxad geliyey waxaase dhanka kale soo kordhay ciriiri iyo rafaad garoonka waxaa kugu silcinaya eeyo iyo ciidamo isugu jira dharcad iyo kugu labisan tuute laaluushka tuugsiga iyo indhaxumida meesha taalla waad la yaabaysaa markaad waddada ku soo dhacdo way adag tahay inaad gaarto halkii aad rabtay iyadoo uusan darawalku ugu yaraan shan jeer istaajin gaarigii aad saarnayd mar waa lagu baarayaa mar waxaa jidka loo banaynayaa gaadiidka atmis mar madax ayaa loo xirayaa mar kale waxaa hortaada isku rasaaseynaya ciidankii joogay barkontaroolada iyo gaadiid ciidan oo doonaya inay gudbaan iskuma qalmaan horumarka iiga muuqda magaalada iyo dhaqanka yaalla oo ah mid xakaar ah oo dhib badan muddo saddex labaatan daqiiqo ah ayuu gaarigu u socday intii u dhexaysay garoonka iyo isgoyska kilomiter for waxaanse aada ugu farxay qaar ka mid ah ardaydii aan ku soo wada barbaarnay xaafadda ceel garweyne oo aan wada casheynay waxaa kale oo farxaddeeda qayb ka qaatay saaxiibo igu qaali ah oo aan ka wada baxnay iskuulkii sare ee axmed gurey oo aan wada dhiganaynay marxaladda kuraynimada ayaa ah marxalad macaan oo xusuus gaara ku leh qof walba oo wanaag iyo barbaarin fiican ku soo qaatay muqdisho laba cisho oo keliya ayaan ku hoyday waxaan u xiise qabaa cuntadii waddanka gaar ahaan canjeeladii cajiinka laga samayn jiray iyo cambuuladii aan ku cashayn jirnay oo ahayd digirtii dalka ka soo go'daa balse waxaan xamar ugu tegay cunnooyin anyuukay ku nacay oo dadku u arkaan mirihii jannada oo kale digaag laatiin amerika iyo yurub laga keenay loogana cabsaday inay ku hallaabaan dalalkaas ayay dadkeenii cunayaan ukun la bacrimiyey oo aan wax tayo ah lahayn ayay soo dhoofisteen canjeeradii waxaa bedelay rooti haddaad maraq kulul ama shaax kulul aad ku shubtid sidii bac la shiilay u dhalaalaya oo dhadhanku ka tegay waan yaabay socdaalkaygii jilib muqdisho waxaan ka soo dhaqaaqay anigoo yaaban way ii suurageli weysay inaan helo gaari ii khaas ah waddada oo roobabku ka da'ayaan darteed waxaan soo raacay gaari dadweyne waxaan saaranahay kursiga shirka waxaan isweydiiya haddii muqdisho ay sidaad aragtay noqotay waa sidii dhulka ay ka taliyaan al-shabaab haddii aad ka soo badbaaday israsaaseynta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho maxaa talow jilibna kala kulmi doontaa waxaan soo socnaba markii aan soo galnay xuduudda dhulka al-shabaab maamulaan oo aan muqdisho wax badan u jirin waan istaagnay si aan salaada u tukano anigoo doonaya inaan waddada dhinaceeda ku weysaysto ayaa dhinacayga bidix waxaa si fudud uga arkay darawalkii gaariga oo sigaar la dhuumanaya xilli rakaabkii ay weyse iyo xaaji gudasho kala aadeen runtii aad ayaan u naxay waxaan maqli jiray al-shabaab inay gubayaan gaarigii ay ku arkaan qaad iyo sigaar darawalkii ayaana la hadlay waxaan ku idhi haddii lagugu arko soo gaariga lagaa gubi maayo walaal maad iska dhaaftid wuxuu iigu jawaabay isagoo si hoose u hadlaya hal mir ayaan watay wax kale iomaba dambeynin wuxuuna la soo baxay caday si uu urta sigaarka isaga baabi'iyo gaariga waxaana la saarnaa dad qaarkood isgaranaya laakiin ma aysan sheekaysanaynin ka hor inta aan la soo gaadhin dhulka al-shabaab markii la isku tilmaamay calanka al-shabaab oo la hubsaday inuu isagii yahay lagana soo gudbay askarta dowladda laba nin oo ceelasha isku soo salaamay kalese aamusnaa ayaa su'aale isku boobay ilan waa rag al-shabaab ku biiraya balse aan is ogeyn sida aan dib ka fahmi doono mid ayaa yidhi war halkeed maanta u socotaa kii kale ayaa yidhi wilaayaadka wuxuuna u raaciyey adigana isna wuxuu ku jawaabay sidoo kale isla markiiba labadooduba waxay cod dheer ku yidhaahdeen allaahu akbar allaahu akbar xabadka ayay isgeliyeen gaariga oo dhaqaaqaya midkood ayaa taleefon kula hadlay rag ay shaqo kala dhexaysay wuxuuna u sheegay inaan lagu tashan saacaddan kadib uuna ku biiray al-shabaab xiisaha ka muuqda dadkan ayaa anigana laabtayda jiifa waxaan u xiise qabaa carruurtii uu aabbahay ka tegay keliya waxaa ii dan ah inaan si nabad ah ku soo arko carruurtaas mana ii sawirna sida xaalku noqon doono igumana filna hal sawir oo qurxoon oo aan ku soo arkay kontaroolkii ugu horeeyey iyo askartii joogtay hal askari ayaa gaadhiga soo ag istaagay salaantii muslimka ayuu nagu salaamay kadib darawalkii ayuu laba su-aal weydiiyey wuuna na fasaxay markaas waxaa niyadda iska idhi haddii al-shabaab oo dhan ay yihiin sida askartan oo kale way guulaysteen laakiin waa inaan hubsadaa waxaan marnay laamiga dheer ee muqdisho iyo kismaayo waxaan ku hakanay kontarool ku yaala deegaan lagu magacaabo cali farxaane halkaasoo lagu hubiyo gaadiidka lagana baaro sida ay darawalladu ii sheegeen muqaadaraadka iyo wax weliba oo dhibaya faayoqabka dadka waxaan ka cunteynay deegaan lagu magacaabo kuunya barrow leerar ayaa ka ifaya waxaan arkay dad qurxoon oo wejiyadoodu ifayaan raggu gaar ayay u socdaan dumarkuna gaar arkimaysid rag iyo dumar isgarbinaya xilligu waa maqrib carwooyinka waa la buuxaa malaha waxaa laga iibsanayaa labiska ciidda marnaba indhahaygu kuma arkin askari hub wata intaas kadib waxaan sii wadanay safarkeena waxaan la kowsaday mashruuc jidka lagu dhisayo oo ay wadaan al-shabaab waxaan soconno oo aan surin ka haynaba waxaan gaarnay jilib kadib socdaal la saacado kooban qaatay jilib waxay ilo noqotay sida muqdisho jilib maba ahan jilibtii aan naqaanay dhismayaal qurux badan iyo ganacsiyo horumarsan ayaa ku soo biiray welina way sii dhismaysaa waxaa magaalada iigu dambeysay sannadkii labada kun iyo afarta aabbe oo beer ku haystay sandariya ayaa mar dalxiis iyo qaraaba salaan noo keenay halkan aabbahay aad ayuu u jeclaa magaaladan waa halkii uu ku dhashay kuna soo barbaaray wuxuuna ka shaqayn jiray warshadii weyneed ee mareerey waxaa boosteejyada magaalada iigu yimid eedda xabiibo iyo laba ka mida carruurteeda aad ayaan isku marxabeynay waxaan wada raacnay gaari ay soo kireeyeen oo nuuciisu ahaa sagsiid waxaan tagnay guriga oo ku yaala xaafadda masaajidka carabta waa halkii waabana keenay labaatan sano ka hor carruurtii ayaan isbaranay oo wakhti fiican wada qaadanay si wacanna u sheekaysanay waxaa aad ii cajabiya kobaca garaadkooda waan u tiiriyey bay-ada way ku dhex nool yihiin iyo tarbiyada ay haystaan iyo waxbarashada tayada leh ee nasiibka ay u yeesheen ka hor inta aanan geerida aabba ka sabarsiinin una madax salaaxin waxaa dhacday inay anigiiba isabarsiiyaan ina wacdinayaan ogow carruurtaas waxaa u weyn socdi oo afariyo toban jir ah farxad ayaan la ooyay runtii waxayse u qaateen inaan geerida aabba la oynayo waxaan ku faraxsanahay heerkooda waxbarasho iyo tarbiyadooda eeddo ayaa waxay ii sheegtay in carruurta ay u dhigtaan iskuul iyo dugsi labaduba magaaladan iyo kuwa la midka ah ee wadaadadu ka taliyaanna aan lagu gaarin waxbarashada iyo barbaarinta ubadka waxay i tidhi dowlad wanaagsan ayaan haysanaa ee allaah noo daayo kuwa inay dumiyaan doonaya ilaahay ha ka qabto anigoon afka ka dhawaaqin baan niyadda uga jawaabay oo aan idhi allay lehe kala duwan muqdishadaad soo aragtay iyo magaaladan jiinka webiga saaran isla goobtii ayaan ku go'aansaday inaan carruurta halkooda u daayo oo aanan u kaxaynin u k ciiddii ayaan kala qayb galay waxaan dalxiis u aadnay beeraha baararka waaweyn ee magaalada ayaan ka wada casheenay waxaa i soo jiitay dhaqanka bulshada iyo horumarka ganacsiga waxaan yaqiinsaday in soomaalidu aad u tarmayso maxaa yeelay dadka aan waddooyinka iyo tuulooyinka ku soo arkay iyo kuwa aan magaaladan ugu imid tir ahaan aad ayay u badan yihiin intii aan joogay jilib waxaan ka nastay muusig buuq iyo shaqooyinkii faraha badnaa oo aan qaban jiray waxaan tabay oo keliya kubad mana raadin meel lagu cayaaro waayo carruurta inaan ka dhex baxo ma jeclayn anigoo uu safarkeygu ka dhiman yahay saddex maalmood ayaa waxaa nasiib u yeeshay inaan jilib ka helo macalinkaygii iskuulka oo igu dambeysay shan iyo toban sano ka hor mar aan muqdisho imid helitaanka macalinkayga waxaa ka xiiso badneed qaabkii aan ku helay xilli galab ah anigoo fadhiya meel hoos galbeed leh kuna cabaya shaah casriye ah ayaa waxaan guriga deriska oo ka samaysan jiingad ka maqlay cod aan u maleeyey qof aan aqaano waxaa ka soo kacay barkinteydii aan ku santeecsanaa ninkii mar kale ayuu taleefon ku hadlay laakiin qof haweeney ah oo aan u qaatay xaaskiisa ayaa waxay ugu yeeraysay naynaas aan ku aqoon anigoo yaaban oo shakisan ayuu mar saddexaad hadlay isagoo isticmaalaya halhays aan ku aqaanay oo ah macnaha adiga markaas ayaa waxaa yaqiinsaday inuu yahay macalinkaygii isla markii intaan istaagay ayaan waxaan cod dheer ku dhahay macalin maxamed macalin maxamed waa yaasiin kulu isaga iomuu soo jawaabin wuxuuse si deg deg ah ku soo garaacay iridka halkaas ayaan isku salaanay oo aan isku oynay runtii macalinku wuxuu ka mid yahay al-shabaab kumana ogeyn dhabtii isagana wuxuu i mooday inaan culimmada ku soo biiray waxaanse u sheegay ujeedka aan u joogo aad ayaan ugu farxay la kulanka macalinkayga waa qofka keliya ee aan jilib ka aqaano marka laga yimaado reerka aabbahay maalin dhan ayaan dalxiis iyo wada sheekaysi ku jirnay gaadhigiisa ayuuna nagu geynaya meel weliba waxaana ismacsalaamaynay annagoo xog badan kala helnay natiijada safarkaygii jilib waxay noqotay inaan soo guto oofinta dardaarankii aabe soo qaatay mas-uuliyaddii walaalahay soona arkay macallinkaygii intaas waxaa ii dheer oo waan soo ogaaday inuu farqi weyn u dhexeeyo xogta ay westarenka ka sheegaan al-shabaab iyo midda xaqiiqada ah ee taalla gudaha waddanka waxaan soo ogaaday al-shabaab wax walba oo ay ahaadaan iyo mabda' weliba oo ay wataan inay yihiin dowlad dhammaystiran dhulka ay ka taliyaan dil kama dhaco isbaara kama jirto hay-ado iyo n j oya shisheeye ma joogaan daraagisna lagama isticmaalo ugu dambayntii waxaan leeyahay intaas hadday al-shabaab keeneen maxay beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya ku diidan yihiin mise warba kama hayaan nimanka in shabaabku yihiin dowladdaas aan soo arkay aqoon-yahanadiina maxaa ka hortaagan inay daraasad dhab ah ku sameeyaan al-shabaab iyo adeegyada ay bulshada u qabtaan maxaase ka hortaagan inay isbarbardhig ku sameeyaan faa'iidada dowladnimo ee lagu qabo al-shabaab iyo maamulada kale ee dalka runtii aniga wax badan ayaa ii baxay qofkii raba inuu xaqiiqada al-shabaab ogaado ama wax ka qorana waxaan kula talin lahaa inuu booqdo dhulka ay ka taliyaan waxaa qoray yuusuf maxamed cali london u k halka warkaan aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan ugu dambayntii shir saxaafadeed kisbaysiga nato ayaa aad loogu dhiirigelinayaa in ruushka lagu qaado duulaan wadajir ah haashim ayaa ka waramaya ra-iisul wasaaraha hungari victor orban oo ka qaybgalay shir madaxeedka neto oo ka dhacaya waddanka maraykanka ayaa kula kulmi doona faloorida madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump isagoo booqashadiisa ay imaanayso wax ka yar hal toddobaad kadib markii orbaan uu la kulmay madaxweynaha shiinaha jinbin iyo madaxweynaha ruushka faladimir putin laakiin madax badan oo ka qayb galay shirka waxay ku baaqeen in ruushka dhinac laga wada noqdo ra-iisul wasaaraha sbein betro oo hadal ka jeediyey shirka isbahaysiga nato ayaa sheegay in ukrain oo la taageero ay ka dhigan tahay wuxuu ugu yeeray sharciga caalamiga ah oo la taageero sidoo kalena waa inaan taageernaa buu yidhi israa'iil warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa